faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkan rediyo cadaada waxaad kusoo dhawaataan warka habeen qodobada caawa ee aad maqli doontaan waxaa ugu dooran ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan xali kheyr oo magaalada brasils ee wadanka belgium kula kulmay hogaamiyaha guud ee midooda yurub dowladda qatar oo maantay qalab isugu jira doomo iyo agabyo kale ku wareejisay dowladda federaalk ee soomaaliya gudoomiyihii hore baarlamaanka puntland cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaaran iyo wafdi hogaaminaya oo si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada badhan ee gobolka sanaag ee gobolada waqooyi ee soomaaliya shir looga hadlayay arrimaha dastuurka dalka oo maanta ka dhacay magaalada caasimaddaah ee muqdisho dad aada fara badan oo lagu xiray magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan hirshabeelle kadib markii ay luunsideen gargaar loo weeday dadka ku dhibaataysan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle xisbiga himilo qaran sheegay in si qaldan loo fasira hadalkii dhowaan ka soo yeeray hogaamiya madasha xisbida qaran sheekh sharaf sheekh axmed xildhibaano ka tirsan golaha shacabkii baarlamaanka federaalk soomaaliya oo dowladda federaalk soomaaliya ku dhaliilay inaysan gargaar wanaagsan aysan gaarsiin dadka ku dhibaataysan gudaha iyo hareera magaalada beledweyne xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo gudoomiya ku-xeenka isku dilay goob fagaar oo ku taala deegaanka cadiga oo hoostaga magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe dowladda maraykanka oo sheegtay inay dileen isku xiriya dagaalamayaasha al-shabaab iyo al-qaacida ee degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu doga koran warka habne rediyo cadaado goor u diyaagaroba warkaas wantaaska faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan waa nimo arbaca khamiis ay soo gelayso taarikhday ku astirsan tahay saddexiyo tobanka bisha koob iyo tobnaad nofembar sannada labaatan toban sagaal imigii haatan kusoo dhawaada warkii oo dhan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyr ayaa magaalada brasils ee wadanka belgium kula kulmay hogaamiyaha guud ee midooda yurub galad maxamed ibraahim ayaa warkan faahfaahinaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa magaalada barasels wadanka beljamka kula kulmay gudoomiyaha guddiga midowda yurub ee iskaashiga iyo horumarinta caalamiga ah kulanka dhex maray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo gudoomiyaha midowda yurub nevan mimika ayaa looga hadlaya xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha dib uqaabeynta ee dowladda waddo nevan mimika oo caddeeyey in midooda yurub ay sii wado taageeradiisa arrimaha dib u habaynta ee guulo wanaagsan laga gaaray ayaa sheegay in soomaaliya u baahan tahay maalgelin xooggan oo wax ku ool ah si loo gaaro horumarka la hiigsanayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo dalka faransiiska u qaybgelaya shirka sanadlaha ee madasha nabadda baariis ayaa magaalada baraaseles ee dalka beljimka u yimid inuu kulan la qaato hogaanka cusub ee midooda yurub dowladda qatar ayaa maanta qalab isugu jira addoomay agabyo kale ku wareejisay dowladda federaalka soomaaliya cismaan axmed maxamed ayaa warkaan faahfaahinaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna kusimaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed qatar ayaa maanta safiirka qatar ee soomaaliya ka gudoomay doomo cagafyo iyo gaadiid kale oo dowladda qatar ay ugu deeqday dowladda soomaaliya munaasabad lagu qabtay gudaha dekadda muqdisho ayuu kusimaha ra-iisul wasaaruhu uga mahad celiyey dowladda qatar deeqdan ay maanta soo gaarsiisay iyo taageerada joogtada ah ee shacabka iyo dowladda ay la garab taagan yihiin mudane mahdi maxamed guuleed qatar ayaa sheegay in doomaha iyo gaadiidka kale ee maanta dowladdu ka heshay dalka qatar ay uga faa'iidaysan doonaan beeraha adkaynta amniga iyo howlaha kale ee muhiimka ah
maanta waxaa sharaf weyn noo ah xafladdan wareejinta qalabka doomaha iyo ka kooban cagafyada iyo gaadiidka oo ay dowladda federaalka soomaaliya ugu deeqday dalka qatar ee aynu saaxiibada nahay ee walaalaha nahay oo looga qaban doono waxyaabo badanoo ay dowladdu uga faa'iidaysan doonto dhinaca amniga iyo howlaha kale ee ay u baahan nahay inaynu u adeegsano dowladda qatar waa saaxiib weyn oo aynu leenahay waxaan u mahad celinayaa amiirka dowladda qatar iyo safiirka oo dhinacayga taagan oo had iyo jeer runtii si weyn uga shaqeeya isu soo dhowaanshaha iyo iskaashiga labada dal tan oo keliya ma aha qatar iyo dowladahan saaxiibka nahay oo turkigu ka mid yihiin iyo saaxiibadeenba inay naga caawiyaan iskana kaashanno dhinacyada amniga dhinacyada iskaashiga dhaqaalaha dhinacyada horumarinta mashaariicda horumarinta iyo gurmadka wakhtiyada aynu u baahanno oo mar walba dhacda oo hadda ugu dambaysay gurmadkii fatahaadaha beledweyn iyo dalka ka dhacay ay qayb weyn ka qaateen kal horena aniguba aan safiirada ila socdeen oonu tagnay beledweyn oo aanu ka qayb qaadanay gurmadka marka waa ku tashanaynaa waana ku xisaabtamaynaa qadar waa walaalahayo iyaguna waa annaga annaguna iyagaanu nahay waxaan leeyahay hambalyo taageerada had iyo jeer shacweynaha soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed aad la gabdha taagantihiin xiliyadan adag weliba ha noqoto dhinaca dhaqaale ha noqoto dhinaca amniga ha noqoto dhinaca iskaashiga labada dal ha noqoto dhinaca marka ay musiibooyinku dhacaan dowladaha qatar iyo turki waxa weeye kuwa ugu horreeya ee inoo soo jawaaba oo tii ugu dhoweyd oo u dambeysay kii julaay qaraxii gobolka banaadir ka dhacay hadday tahay daaweyntii hadday tahay gurmadkii caafimaadka qatar iyo turkiguba waxay ahaayeen waddamadii ugu horreeyey oo inoo soo jawaaba iminkana iyagaa ugu horreeyay oo inoo soo jawaaba maantana qalabkaa aad arkaysaan dhinaca badda iyo wax soo saarka iyo beeraha iyo ciidamada iyo dhinac walba wax ka tari doona iyo booliska iyo amniga ayay inagu caawiyeen horena waa ogeydeen marka waxaan leenahay iskaashiga labada dal ha waaro gudoomiyihii hore ee baarlamaanka puntland cabdixakiin maxamed axmed dhoobo daareed ayaa maanta si weyn wax loogu soo dhoweeyey magaalada badhan ee gobolka sanaag ee puntland gudoomiyihii hore ee baarlamaanka puntland cabdixakiin maxamed axmed dhoobo daareed ayaa maanta gaaray magaalada badhan ee gobolka sanaag ee waqooyiga soomaaliya shacabka magaalada badhan ee gobolka sanaag ee puntland oo taageer u muujinayay ayaa ku soo baxay soorweyntiisa gudoomiya xilka laga qaaday ee cabdixakiin maxamed axmed dhoobo daareed boqolaal shacaba oo qayb ay ka yihiin odayaasha dhaqanka ayaa gudoomiyihii hore ee golaha wakiilada puntland ku soo dhoweeyey halkaasi cabdixakiin maxamed axmed dhoobo daareed oo la hadlay warbaahinta ayaa ugu mahad celshay shacabka badhan soo dhoweynta ballaaran ee u sameeyeen wuxuuna sheegay in isxogwaraysan doonaan islamarkaasna intii uu jooga oo kulamo u la qaadan doonaan saraakiisha ciidamada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada badhan ee gobolka sanaag ee waqooyiga soomaaliya waxaa meesha ka baxay wadalahaanshihii iyo waxwadaaggii iyo wixii lagu sheergareeyey iyo wixii ummaddu ku heshiisay iyo wixii ay dhigatay oo ama dastuur ama xeerar ama heshiis ahaa ayaa meesha ka baxay oo daanmiinis ah wax dawlad la yidhaahdaa ma jirto taasaa ugu xanuun badan ta ugu xanuunka badani taas weeye wixii qof la yeelo ama wixii maahaydeenay qabiil la yeelo waa wax laga heshiin karo waa wax laga kaban karaa laakiin inta aan ka soo sheekeeyey ayaa meesha ka baxday oo xanuun ah oo sistem ah oo maamul ah waxaana meesha ka saaray waa gruub danaystayaal ah oo aan in badan sheegay laakiin waxaa ka sii dhadhan xun gruubkaasi isagu waa go'aansaday waxaan inuu sameeyo mudabber bay ahayd talay ahayd qorshay ahayd muddo badan baa lagu jiifay barnaamijkii siyaasadeed waa u suurtogeli waayey oo waannu kaga adkaannay barnaamijkii siyaasadeed waxay marka ku kaliftay inay xoog iyo lacag isticmaalaan weliba xataa mid way ku kalsoonaan kari waayeen hadday xoogga ku kalsoonaan lahaayeen waxbay ahaan lahayd xooggii iyo lacagtiiba way isku dareen waxay ka dambeeyey khamiistii lasoo dhaafay kalsoonida ay kala laabteen gudoomiyihii dhoobadaareed xildhibaano gaaraya afatan iyo afar xildhibaan oo ka mida xubnaha baarlamaanka puntland ayaa wuxuu ku laabtay gobolka sanag isagoo ka horyimay xilka kaysta ay ku sameeyeen xubnaha baarlamaanka puntland wuxuu sheegay inuu yahay gudoomiyaha xaqa u leh baarlamaanka puntland islamarkaasna loo awood sheegtay siduu hadalka u dhegay lama oga halka saldhiga doonto xiisada iyadoo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka puntland cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaareed ay taageero u muujiyeen beelaha gobolada sool iyo sanag gaar ahaan beesha uu kasoo jeedo oo sheegay inay ka tashan doonaan kasii madaashaheeda maamulka puntland shir looga hadlayay arrimaha dastuurka dalka ayaa maanta ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho wasiirka wasaaradda dastuurka dowladda federaalk soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa maanta furay shir watash oo ku saabsan aragtida culamaudiinka soomaaliyeed ee dib-uweysa dastuurka dalka shirkan oo ka qaybgalan qaar ka mid culamaudiinka soomaaliyeed ayaa waxaa lagu soo bandhigay halkuu marayo geedi socodka dib u-egeysa dastuurka iyo qodobada dib loo eegayo iyo qodobo dib loo eegayo waxaana culammada ay ka dhiibteen aragtida ku aadan arrimahaasi marka tarbiyada iyo iimaanka iyo allakabaqa ayaa horta asaas ah si kasta wax loo qorto haddii aan isu kalsoonayn oo dadku aysan maaragtay allakabaq lahayn wixii hataa la qortay lafteeda ayaa maaragtay laga xiiladeysanayaa lafteeda la khilaafhayaa ee lafteeda la hareer maraya marka markasta annaga waxaan ku talinaynaa in dadku ay ahaadaan dad diinle ay noqdaan dad alla kacabsile ay noqdaan oo wasaaradda dastuurka iyo dhammaan wasaaraduhuba ay ka shaqeeyaan in dadka soomaaliyeed diintoodu ay bartaan oo ku camalfalaan oo alla kabaqa in la xoojiya baa loo baahan yahay
waxaan arkaynaa juhdi aada u badan in la bixiyey anigu gudiyada dastuurka ka shaqeeya wasaaraddu ay hormuud ka tahay baan xoogaa xiriir lahayn oon iska warqabi jirnay runtii wasaaraddaanu aad bay u shaqaysay waxaa kaleeto runtii aan u mahad celinaynaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba oo juhdi gaara wasaaradda sanadihii ugu dambeysay xilliga dowladdan bixiyey oo in lasoo afjaro dastuurkan ma dhammaadka noqday oo sanad walba iyo dowlad kasoo timaada qabya qoraal oon laga dhexlaayo dastuur ah in lasoo gebagabeeyo ayaa runtii ballantu ah wuxuu qayb ka yahay geedi socodkii dib u eegista dastuurka kaasoo maraaxil badan soo maray haddana maanta qaybihii ugu dambeeyey oo daraaftigii koowaad uu in hor yaallo shan iyo tobankii cutub ee dastuurka muhiimada uu leeyahay marka aad bay u sarreysaa sidaad adinkaba sheegteen ahmiyadda dastuurka uu u leeyahay ummadda arrimaha ay heshii ay ku heshiinayso heshiiska bulsho ah in dhan walba laga fiiriyo dhanka diinta iyo shareecada iyo dhaqankii wanaagsanaa ummadda
dadku idinka idiin dhegan nugul yihiin oo oo waayana la soo maray ee dee mataqaanaa xaggii diintana nooga cilmi roone in dastuurkan la qoraya uu yahay mid u dhigma kuwa dalalka kale islaamku ay qortaan weliba innaga hadda si xasiloon baynaba u qoranayna qaar baa loo dedejiyaa oo ciraaq hadda inta loo dedejiyey buu hadda ciin daaqsan yahay dastuurkeeda oo dalkii uu sii kala firdhay afghanistan warkeeda war haystaan haddii aynan tashan laakiin waa laynoo talinaya innagu intaynu wada waxaa loo taliyaa dad tashan waayey ee dad tashaday looma taliyo qof taladiisii baylah ka dhigay baa loo taliyaa oo la gacan togaaleeyahay qof taladiisii urursaday looma taliyo waa waaba waa arrimo iska caama adduunka ka jira sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka ayaa waxaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyey sixitaanka wax ku-darka iyo wax ka beddelka qodobada dastuurka sida lagu go-aamiyey shirkii muqdisho ka dhacay labada kun iyo sideed tobankii waxaana duurweyn ka qaadan doona culimaadiinka soomaaliyeed dad aada fara badan ayaa lagu xiray magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle kadib marka ay loonsadeen gargaar loogu wada dadka ku dhibaataysan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabelle wararka naga soo gaaraya waxay kusoo waramayaan in halkaasi lagu xiray xubno ka tirsan guddiga gurmadka fatahaadaha ee maamulka hirshabelle kadib markii lagu eedeeyey in lusidan gargaar loogu talagalay dadka ku dhibaataysan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabelle dayada lagu masoomahadsuqay maanta magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabelle ayaa waxa ay ka timid qaybo ka mid a koonfurta soomaaliya waxaana loogu talagalay dadka ku barakacay fatahaada webiga shabelle ee mara magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabelle iminkana ku nool deegaanka ceeljeelle ee ku yaala duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xeeraalinta ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya qaybta dob iyo labaatan ee ka howlgasha gobolka hiiraan si gaara beledweyne ayaa waxay sheegeen in lasoo xiro xubno lala xiriirinaya in lusidan gargaarka loogu talag dadka halkaasi ku dhibaataysan cabdifataax axmed xuseen oo xeeraliya ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya qaybta dob iyo labaatanad oo la hadla raad iyo xadaado ayaa wuxuu sheegay in maxkamadda ay soo qabatay xubno afar ah oo loola xiriirinayo in lusideen gargaarkii loogu talagalay dadka halkaas ku dhibaatay islamarkaasna wuxuu sheegay in hadda ay ku jiraan xabsi ku yaala magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle wuxuu sheegay dhowaan maxkamad la horgeli doono islamarkaasna lagu oogi doono dembiga ah in masuqmaasuqan gargaar loogu talagalay dadka ku dhibaataysan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle wuxuu sheegay ciidamada amniga dowladda federaalk soomaaliya inay ka war heleen laba gaari oo loogu talagalay dadka halkaas ku dhibaataysan kuwaas waday deeqa kala duwan oo la doonayay in lagu gaarsiiyo dadka ku dhibaataysan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan maamulka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo xubno ka tirsan maamulka hirshabelle oo ku sugan beledweyne ayaa maanta waxay shaahiyeen in la masuqmaasuqo gargaarkii loogu talagalay dadka ku dhibaataysan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabelle islamarkaasna maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayay ka dalbadeen in cadaadda la horkeena dadka lagu tuhmayo lunsashada gargaarkii loogu talagalay dadka halkaas ku dhibaataysan waxay sidoo kale ay sheegeen inay jiraan dad kale oo loo malaynayo inay wax ka og yihiin masuqmaasuqa loo geystay gargaarkii lagu talagalay ee dadka dhibaataysan ee beledweyne ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabelle waxaa iminka ka socda howlgal ballaaran oo ay iska kaashanaya ciidamada amniga dowladda federaalk soomaaliya ciidanka boliiska hirshabelle kuwaasoo lagu baadgoobayo dad loo haysto inay ku lug leeyihiin lunsashada gargaarkii loogu talagalay dadka ku dhibaataysan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle waxaana ciidamada ay baartan ay ka wadaan dhammaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle ma jirto wax waro ka soo baxay maamulka hirshabelle oo ku aadan lunsashada gargaarkii loogu talagalay dadka ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabelle waa in lusada xubno ka tirsan guddiga u gurmashada dadka ay saameeyeen fatahaada oo ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabelle kuwaasoo dhowaan uu soo magacaabay madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare xisbiga himilo qaran oo ka mid a xisbida ka jira dalka ayaa sheegay in si qaldan loo fasiray hadalkii dhowaan ka soo yeedhay hogaamiyaha madasha xisbiyada qaran waxaa warkan faahfaahinaya cabdinaasir maxamed maxamuud magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa maalmihii ugu dambeeyey si weyn loo hadalhayay hadalheyntii ka dhalatay xayiraadii la saaray madaxweynayaashii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo la sheegay inay ku wajahnayeen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaasoo la sheegay inay u wadeen deeqo gargaar ah dadkii ay saameynta u weyn uu ku reebay fatahaada uu sameeyey webiga shabeelle ee magaalada beledweyne hadalada kasoo yeeray madaxweynayaashii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ayaa si weyn loo fasiray ayadoona lagu tilmaamay inay ahaayeen hadallo qabiileysan islamarkaana aysan ku hadlin mas-uul xil dalkan hore ugu soo qabtay islamarkaana looga baahan yahay in ay yihiin kuwo ka fiirsada hadaladooda markii ay qabanayaan shirarka jaraa-id ay kaga hadlayaan xaaladaha siyaasadeed ee ka jira soomaaliya hadalkii sheekh shariif sheekh axmed uu jeediyey kadib markii xayiraadii la saaray dhowaan uu ku tegi lahaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa soo ifbaxaya warar sheegaya in hadalkaasi si qaldan loo fasiray gudoomiyaha xisbiga himilo qaran xildhibaan suleymaan maxamuud xaashi ayaa arrintaasi ka hadlay waxa uuna sheegay in hadalkii sheekh shariif loo fasiray si qaldan islamarkaana sheekh shariif hadalkiisa lagu duugayo xayiraadii la saaray uu ku tegi lahaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan gudoomiyaha xisbiga himilo qaran xildhibaan suleymaan maxamuud xaashi ayaa dhanka kale waxa uu tilmaamay hadalkii uu jeediyey uu ahaa mid dheer islamarkaana laga qaatay keliya hal eray taasina ay la micno tahay in lagu duugayo xayiraadii markaasi la saaray waxa uu sheegay in ay ugu faa'iidaystay sidii uu isaga danaynayay hase yeeshee ay dad badan u fasireen ujeedooyin aan wax sax ahayn nin waliba meeshii bugtay ama maaragtay isaga uu danaynayay buuna uga faa'iidaystay qof diyaarad lala ridi gaaray iyo ama dad la halaagi gaaray baa hadal lagu yidhi horta arrintaasi waa mas-uuliyad darro kale iyo ixtiraam darro isku jira waana boorisku qaris in khudbad dheer oo meelo badan taabatay oo wax badan ka hadlaysay kelmad ku jirtay oo ahayd haddii sharciga loo hoggaansami waayo sidii qolyihii etoobiyaanka iyo dagaal ogayaashii iyo al-shabaab looga saaray meesha ayaa looga saarayaa hadalkaasi waa in la fiiriya horta marka la- la qiimeynaya hadal between the lines baa la akhriyaa hadalkaana jumlooyinka uu ku jiro maxay ka turjumayaan laakiin hadal keligiis inta laga soo dhex saaro hadalku ka mid ahaa oo keligii gaar loo fasiro taasi waxa weeyaan waa ujeedo qalloocan oo maaragtay runtii aan aan sax ahayn xaggee marka maxuu yahay tusaalaha lasoo qaatay oo lagu xidhiiriyey xukuumadda federaalka waxaa lasoo qaatay ethoobiyan waxaa lasoo qaatay nimankii warloriska ahaa ee oo dalkan la ogaa ee dhibaatadii kusoo dhigeen iyo al-shabaab waxaa la sheegay inay ummaddu ka dhiidhiyeen oo ay iska saareen saddexdaa qolo oo aan sharciga ku taagnayn maxaa marka ay tahay kasha- ay ka shabahaysaa marka dowladda federaalka waxay ka shabahaysaa dowladda federaalka ama xukuumadda laanta fulinta waxaa lagu doortay sifo sharci ah waa legitimate waxay ku joogaan sharci laisla wada ogol yahay oo xoog kumaysan imaan okay haddii sharciga lagu doortay ay tuuraan oo dhinac iska dhigaan oo ku dhaqmi waayaan oo keliya ay la soo haraan xooggii iyo ciidamadii iyo authoritigii la siiyey ay la soo haraan oo dadka ku abuse gareeyaan macnaheedu waxay ka tageen wixii lagu xaqdhowrayey ee sharciga ahaa waxay la mid noqonayaan dadkii aan sharciga ku dhaqmayn ee xoogga keliya dadka ku jajuubayay ee dagaal oogayaasha iyo shabaabka iyo etoobiyaanka ahaa ee sharci darrada dalka ku hadalka ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga himil qaran ayaa ku soo aadaya xilli magaalada muqdisho ay ka jirto xaalad siyaasadeed islamarkaana ay isku hayaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiintii hore oo dowladda federaalk soomaaliya hore usoo maamulayay xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kaleete sheekh shariif sheekh axmed oo ay isku hayaan dowladda federaalk soomaaliya siyaasadda haatan wadanka ka jirta cabdinaasir maxamed maxamuud raadiyo cadaado magaalada muqdisho xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa dowladda federaalk soomaaliya ku dhalilay inaysan gargaar wanaagsan aysan gaarsiin dadka ku dhibaataysan magaalada beledweyne ay hiraan ayaan yuusuf arax ayaa warkaan faafaynaysa xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka islamarkaana deegaan doorashadiisu ay tahay magaalada beledweyne ee gobolkaasi hiiraan ayaa dowladda soomaaliya ku eedeeyay inaysan wax deeqa ay gaarsiin walaalaha ku dhibaateysan magaalada beledweyne ee gobolkaasi hiiraan dadkaasi oo saameyn weyn kasoo gaartay fatahaadii webiga shabeelle ee ku fatahay xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada beledweyne ee gobolkaasi hiiraan daahir amiin jeesow ayaa sheegay in deeqdii badneyd ee la gaarsiinaya beledweyne ay ahayd deeq ay iska soo aruuriyeen dowladaha qatar jabuuti iyo weliba dowladda turkiya islamarkaana dowladdu loo soo wakiishay inay gaarsiiyaan walaalaha beledweyne balse aysan jirin waxa deeq ay iska soo aruuriyeen dowladda soomaaliya waxaa kale oo liso oo kale ee dowladda federaalka deeqaha ay dowladda federaalka ku deeqday oo kaasta ilaa iyo hadda gobolkaas sooma gaarin dowladda federaalka ayaa gacanta ku haysa taasna waa tan aan rabnay inaan ku duulno webiga baan ku dhiso hadda diyaarada waa ka degeen diyaarada way ka degeen muxuu ahay di- ama tendhada ha keento ama ha keento qalabka maaxuunta oo oo dadkeena waa barakacan ha keento muxuu ahay wax un baa degay laakiin haddana deeqaha degay waa deeqa dowladda qatar iyo turkiya iyo nooga yimid waa iyo walaalaha jabuuti nooga yimid waa ma aha deeq oo muxuu ahay ganacsato ay diyaarada kusoo qaadeen ma wixii ganacsato ay keeneen dadkay soo mareen wixii kaashi ahna ganacsatada rugta ganacsiga ee gobolkan u joogtay uu kusoo hagaajiye dhanka kale xildhibaan daahir amiin jeesow oo sii hadlaya ayaa beeniyey in musuq maasuq lagu sameeyey deeqdii la gaarsiinayay walaalaha beledweyne deeqdaasi oo kasoo aruurtay qaar ka mid ah maamul goboleedyada dowladda iyo weliba dowladaha dariska ah iyo weliba dadka ganacsatada islamarkaana waxa uu sheegay in sidii loo baahnaa loo qeybiyo deeqdaasi la gaarsiinayay walaalaha beledweyne walaalow arrintaas arrin kasta maaha deeqda qof uu soo dirsado ama rugta ganacsiga ayaa ugu badan deeqda lasoo diray dadka ganacsatada ayaana soo diray waxay kusoo hagaajiyeen rugta ganacsiga qaar is abaabuliyo ganacsata is abaabulshina waa jiraan oo si gaar ah oo toos oo aan rugta soo marin soo dirsadana waa jiraan wixii ganacsato ay soo dirsato ganacsatada inta joogta gobolka oo is abaabulshi ayaa lagu soo hagaajiyay si xalaal ahayna u bixiyeen wixii muxuu ahay gaaladihii community ay soo bixiyeen waxay waxay ku soo hagaajiyeen odayaal dhaqameed caan ku ah samafalka jididka xero dadkaasay ku soo hagaajiyeen dadkaasay ku soo hagaajiyeen ayagaana muxuu ahay abixiyey hadalkani xildhibaan daahir amiin jees oo ka mid ah xildhibaanada dowladda ee soomaaliya ayaa kusoo aadaya iyadoo ay soo tarayaan deeqda ay soo uruurinayaan dowladaha qaar ee xiriirka la leh dowladda soomaaliya qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka iyo weliba ganacsatada soomaaliyeed iyadoona dowladda soomaaliya lagu eedeynayo in xaggeeda wax deeqah aysan gaarsiin walaalaha ku dhibaateysan magaalada beledweyne
xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa guddoomiya ku-xunka isku dilay goob fikar oo ku taala deegaanka cadayga oo hoostaga magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe bashiir cabdulaahi cismaan ayaa warkan kasoo waramay gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe abuukar aadan coday oo waraysi gaar ah siiyey warbaahinta cadaado ayaa waxa uu ka hadlay dilal ka dhacay xalay deegaan hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون واجرتا labadaas qofood in xalay mataqaanaa dhagarqabayaalkii ay ku direen ay gurigooda ay ugu tageen dibkaas waa dhacay waa jira xalay waa jirta arrintaas waa dhacday dilkan qaab nuuce u dhaca gudoomiye qaabkaas waxa u dhacay qoladii nabadiiskii ah oo gurigooda ugu tageen niman hadda ayaga mataqaanaa meesha uun oo hadda gurigooda loogu tegi waa la dulmiyey marka waa problemkaas xalay waa dhacay sidoo kale waxa uu sheegay inay sii socon doonaan howlgallada ciidamada dowladda ay ka samaynayaan deegaana hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe maya kulley ayaga baa hadda waa guri oo kulley gaaroodi gaaroodi loogu tegey gaaraha ilaaliyana loogu tegey waa gartay deegaanka ciidamo dowladda ma joogin miya oo ilaalin kara mas-uuliyiinta amnigooda deegaanka maa meesha lagu jiray guryo waxaa lagu jiray beeraha lagu jiray niman hadda ayaga mataqaanaa meesha uun oo hadda guryahooda loogu tegi waa la dulmiyey marka waa problemkaas xali waa dhacay ururka al-shabaab ayaa xiliyo kala duwan weeraro waxay ku qaadeen fariisamaha ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaana hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe bashiir cabdil cusmaan warbaahinta cadaado bardune dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay dileen isku xiryaha dagaalamayaasha al-shabaab iyo al-qaacida ee magaalada jilub ee gobolka jubbada dhexe ee jubbaland war ka soo baxay taliska afrika ee maraykanka ayaa waxaa lagu hadlay duqiimo shala diyaaradaha dagaalka dalkaasi ay ka fuliyeen qeybo ka mida gobolka jubbada dhexe ee koonfurta soomaaliya ee jubbaland duqeynta soo ka dhacday magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe ee jubbaland ayaa waxay africum ay ku shaacisay inay ku dishay xubin sare oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ee ka dagaalanta soomaaliya warbixinta africum ayaa lagu sheegay in sargaalka la dilay uu muhiim u ahaa isku xirka al-shabaab iyo al-qaacida islamarkaasna xiriir toosa ula lahaa kooxda daacish oo dagaal xoogan ka wada dalal kooban oo ku yaala caalamka maraykanku ma shaacin magaca sargaalka la dilay balse wuxuu tilmaamay in duqeyntaasi aysan wax khasaara ka soo gaarin dad rayid oo halkaasi ku sugnaa sidoo kale maraykanku waxau sheegay in weerarkaasi ay ka qayb qaateen ciidamada soomaaliya oo uu ku ammaanay doorka ay ka qaateen dagaalka adag ee loola jiro dagaalamayaasha al-shabaab dowladda maraykanka ayaa xoojisay sanadkan sii dhammaanaya labada kun iyo sagaal tobanka weerarada dhanka cirka ah ay ka fuliso koonfurta iyo bartamaha soomaaliya kuwaas oo lala beegsanayo sallagyada dagaalamayaasha al-shabaab ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaana sidoo kale hore u dileen xubno iyo sidoo kale dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab kadib markii weerara ka geysteen koonfurta soomaaliya sallagyo al-shabaab lagu tababarayay oo ay ku lahaayeen meelo ka mid a soomaaliya ma jirto wax waroo ka soo baxay al-shabaab oo ku aadan dilkan maraykanka ay sheegeen inay dileen madaxii isku xirhayay al-shabaab iyo al-qaacida inay ku dilaan magaalada jilub iyo gobolka jubbada dhexe ee jubbaland kadib weerar ciidamada xoogga dalka sida gaarka u tababaran ay ciidamada maraykanka ka fuliyeen maamulka jubbaland sidoo kale ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxay howlgallo ay ka sameynayaan aagga magaalada jilub ee gobolka jubbada dhexe ee jubbaland halkaasoo xalay weerar kigu culusa lagu qaaday salag al-shabaab ay ku lahayn deegaankaasi laguna dayay madaxii isku xirka al-shabaab iyo al-qaacida ee maamulka jubbaland warka habeenadood kala socoteen raadiyaha cadadaan ogaantaasina kulan dambe saaxiibadana dhegaysanayo waxaan idin leenahay habeen wanaagsan